barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo weliba qaar ka mid a efimyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti labaiyo tobanka bisha mey sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta halkan waxaa idinkaga soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud sharwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo ay toddobaadkan martii noogu yihiin dhallinyaro isu soo abaabushay caawinta dadka ay saameeyeen fatahaadaha ka dhacay beledweyne horta haddii aan nahay annaga dhallinyarada isku abaabushay in ay dadka meelaha khatarta ay ka badbaadiyaan misena biyaha ay marsiiyaan dadkii aanan awoodin dadkii qaalanna in lugahooda ayaga ku socda laakiin loogu caawiyo inay halkaas maraan waxaa noogu yaabka badneeday in nin calaan eh oo halka biyaha habeennimo ku dhacay asi keligiis asoona cidna la socon waxaa jirta magaalada xaafadeeda way badan yihiin xaafad magaalada ka mid ah oo go-doon ah dadka ku jiro biyahaas markii ay soo marayaan ama dabaal ay kusoo marayaan ama doon loo helaayo dadkaas ilaa saddex boqol oo qoysay dhan yihiin waxay ku go-doonsan yihiin raadeerka meel la dhahayo heesahaan idiin haynana waxaa ka mid a
sidoo kale xubintii ciyaaraha ayaad idaacadda ku maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
ra-iisul wasaarihii hore ee dalka maleesiya najiib rasaaq ayaa maanta iska casilay xilka hogaamiyaha xisbiga u n m o ee ay leeyihiin qowmiyadda malayga ee ah xisbiga dalkaasi xukumayay tan iyo markii ay maleeshiya qaadatay xorriyadda sanadkii kun sagaal boqol iyo konton iyo toddobadii arrintani waxay ka dambeysay kadib markii xisbiga prison national coalition uu ku guuleystay doorashadii baarlamaaniga ahayd ee dalkaasi ka dhacday arbacadii aanu kasoo gudubnay goor sii horreysay oo maanta ayaa ra-iisul wasaarihii hore najiib iyo xaaskiisa rasma mansoor waxaa laga hor istaagay in ay ka dhoofaan maleeshiya waaxda socdaalka dalkaasi waxay sheegteen in lamaanahani lagu daray liiska madow sidaasi daraaddeedna aysan dalka ka bixi karin najiib ayaa laga yaabaa inuu wajaho dembiye dhowr ah oo uu ugu weyn yahay musuq maasuq shalay ayaa waxaa xilka ra-iisul wasaaraha maleeshiya loo dhaariyey mahatir maxamed oo ah hogaamiye sumcad ku leh maleeshiya horeyna muddo dheer usoo maamulayay
codbixiyaasha dalka ciraaq ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta iyagoo ka qaybgelaya doorashadii u horreysay ee heer qarana ee la qabto tan iyo markii kooxda la baxday dowladda islaamka ama is laga saaray halkaasi sannadkii hore dadka codbixinaya codka bixinaya ayaa toddoba kun oo qof ka soo dhex dooranaya saddex boqol iyo sagaaliyo labaatan xubnood oo noqon doona baarlamaanka dalkaasi goobaha codbixinta ayaa lagu diyaariyey guud ahaana dalkaasi kuwaasoo ay ku jiraan xerooyin ay ku jiraan islamarkaana ay ku barakaceen ilaa iyo saddex milyan oo qof oo ka cararay kooxda la baxday is
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington waana barnaamijkii dhallinyarada maanta markana kusoo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa magaalada beledweyne kusoo diyaariyey xuseen xasan dhaqane
magaalada beledweyne iyo deegaanada ku xeeran oo dhowr iyo labaatankii maalmood ee lasoo dhaafay ay fatahaada ka jirtay ayaa ugurmashada dadka ku dhibaatoobay fatahaadda waxaa isu xilqaamay ururka dhallinyarada gobolka hiiraan iyagoo ka badbaadiyey qoysas ku go'doomay guryahooda islamar ahaantaana waxa ay isku xir u noqdeen kaalmooyinka ay soo dhiibaan qurbajoogta deegaanka iyo ururada kale ee samafalka xubinteena madasha dhallinyarada toddobaadkan oo idinkaga imanaysa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa marti igu ah dhallinyarada kale ah saadaq cumar carte deeqo cabdi waare iyo cabdulaahi cismaan cali duqow salaan iyo soo dhoweyn kadib waxaan hadalka siinayaa saadaq cumar carte inuu ka waramo ilaa iyo xilligan gurmadka ay sameeyeen guud ahaan waxaan u mahad celinayaa bahda v o eda oo fursadan qaaligaana siisay maanta inaan halkan isugu nimaado runtii haddaan nahay ururka dhallinyarada gobolka hiiraan tani markay bilaabatay fatahaadii ee ka dhacday magaalada beledweyne ayaan waxaan bilownay inaan dadka sidii caadada aheyd baan u gurma jirnay inaan gurmadkii dhallinyarada gobolka hiiraan aan bilowno waxaan qabanay waxyaabo fara badan xuseenow oo aad hadda maalmihii ugu dambeeyey ku howlaleen qabashadeeda haddana howlo badan ay socdaan guud ahaan ururka dhallinyarada waxaa soo gaartay muddadii ay bilaabatay fatahaada ilaa hadda deeqa lacageed ay soo dirayaan dadka jaaliyadda iyo kuwo si qaasa ururka dhallinyarada gobolka hiiraan isaga isaga arooriyey oo ilaa haata soconaya maalin walba waxaan qabanaa ilaa iyo lix boyadood oo biyaah oo dadka barakacayaasha ay ku sugan ceel jaalle aanu gaarsiino lagana keeno ceelgaal waad dareemi kartaa masaafada udhexeyso ceelgaal iyo ceel jaalle runtii waxaanu kaloo qabanay laba iyo toban kun oo qoys oo aan u qaybinay bacyo iyo bustayaal iyo sansiyeri oo iyaga maalmihii ugu dambeeyey dhibaatada ugu weyn dadkaasi haysatay ay ahayd roobabkii da-ayey oo iyaga aanu gaarsiinay waxaan kaloo aanu gaarsiinay afar boqoloo qoys aan dhahday afar boqol qoys waxaan gaarsiinay raashiin oo iyaga baahi deg dega loo qabay in raashinka dadkaasi la gaarsiiyo iyagana aanu gaarsiinay laba boqol iyo labaatan qoysna waxaan gaarsiinay lacag kaash ah oo afartan dollar ah oo iyada aanu maaragtay dadka jaaliyadaha ay soo dhiibeen iyadana oo iyadana dadka xaafadda filter ku go-doonsan aanu siinay xuseen horta fare kama qodno waad dareemeysaa biyihii hadda ayay kow yihiin haddana marka dadaalla caynkaasa socdo lacag totalna soo gaartayna ururka dhalinyarada gacantiisa kusoo dhacdana waxay ahayd kow iyo toban kun oo dollar oo iyada dad kala duwan ay soo dhiibeen oo iyaga ay ugu talagaleen in maarag dadka walaalahooda ah ay dhibaatada sahmaysay inay kala qeyb qaataan marka xuseen ma dhowo howshan hadan waxaa soconayo aan kula hadlayo maaragtay biyo dhaamintii walow biyo yari ay ka jirto weli ceel jaalle annagana maalin walba waxaan isku daynaa in dadkaasi aysan biyo la-aan noqonin hadda waxaan rajeynaa insha inaan laba jabaarno maadaama hadda lix booyaan sudno ka badan aan rajeyna inaan gaarsiino deeqo waxaad ka mid tahay ururka dhallinyarada gobolka hiiraan qeybtaada waxaad ku jirtaa dadka dadka u gurmanaya kan caafimaad ahaan adiga maadaama aad tahay qof bahal caafimaadka ka mid ah maxay tahay waxyaabaha uu ururka u qabtay dadka dhibaatadu ay soo gaartay dhinaca caafimaadka baahiyaha ay qabaan marka ugu horeysa waxaan salaamayaa dhammaan dadka ka shaqeeya miidiyaha maxaahata v o e da maanta fursadaana siiseen aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waxaa jiro dad badan inaan u dirno fariin dadkaasoo aan rabnay inaan ku gaarsiinay oo dadkeena inaan ku gaarsiina aan rabnay fursadan waa fursad qaaliya maanta aana siiseen marka aan u gudbo magaalada beledweyne muddo labaatan iyo dhowr maalmood waxay ku jirtaa fatahaad fatahaadda qeybteedii hore waxay waxyeeleysa dad badan qeybteedii labaadaa soo laabatay iyadoo laleeyahay magaaladii biyihii way ka laabteen sidaas darteed aniga ka deeq ahaan waxa aan la kulmay hooyo uur leh oo foolaneysa muddo afar maalmood deegaanka ceel jaalo gurigeedii ka qaxday meel cidle a ku foolaneyso aan hooy haysanin haysato toddoba caruure maamadaas waxaan u sameeyey in xooheeti in aan gargaar u sameeyo oon caawiyo sidaas darteed waxaan u helay maamo umulise ah gabadhii sidaas darteed waan caawina way dhashay intaas kabacdi waxa aan la kulmay oo kaleeto gabar ayadana ka qaxday magaalada beledweyne u qaxday meel la yirahdo banaaney ee deegaanka ceelgaal iyo udhexeyso magaalada beledweyne oo ilaa kow iyo toban kilomitr u jirta magaalada gabadhaas muddo toddoba maalin ayadana foolinaysay biyaha ayaa la soo mariyey gabadhaas xaaladeedu way adkeeday waxaa lasoo gaarsiiyey istaalka weyn magaalada beledweyne gabadhaas way dhashay iyadan laba caruur mataanahay dhashay alxamdulilah magaalada dhibaatooyinka dadka haysto waxaa u nugul haweenka iyo caruurta waxaa arkaysaa caruur yaryar oo biyihii aanan garanayn dhibaatada ay leeyihiin oo ku dhex socdo annaga ka dhalinyaro ahaan intii aan sameyneynay qiimeynta biyaha ama wacyigelinta dadka aan u sameyneyn ka caafimaad ahaan caruuraad arkaysaa meel oo wasaqa ku dabaalanayo caruur meel khatara ku dabaalanaya ad arkaysaa in aan biyihii caruurtii aan ka wacyigelino ama aan ka badbaadino oo aan ka qabano waxaa jirta magaalada xaafadeeda way badan yihiin xaafad magaalada ka mid ah oo go-doon ah dadka ku jiro biyahaas markii ay soo marayaan ama dabaal ay kusoo marayaan ama doon loo helaayo dadkaas ilaa saddex boqol oo qoysay dhan yihiin waxay ku go-doonsan yihiin raadeerka meel la dhahayo waxa aan wareystay gabar kamida dadkaas oo kasoo gudubtay biyahaas oo cunug xanuunsan wado isbitaalkana u wado gabadhaasi waxay ii sheegtay dadka meeshaas jooga inay aada u rafaadsan yihiin biyo ay cabaan ay haysanin roobka da-ayo ay biyaha jiingada hoorin ee ka horsadaan ay cabayaan wax cuntaan ay haysanin ee dadka qaarkood ay quuleeyaha dabanayaan ee aada u rafaasiyiin dadkaas ilaa iyo hadda wax caawimaad lama gaarsiinin waxaan ka codsanahay hay-adaha gargaarka gobolka hiiraan in ay dadkaas ilgaar u fiiriyaan ay gargaar gaarsiiyaan annagana intii kareenkeena ah dadkaas waan gaari doonaa waxna waan u geyn doonaa insha allahu tacaala waa mahadsan tahay deeqo cabdulaahi cusmaan waxaad ka mid tahay dhallinyarada isu abaabulay in ay dadka ka badbaadiyaan hirka uu wado fatahaadda haddii aad noo sharaxdo waxyaabihii kugu darnaa oo aad la kulanto iyo muddadii aad howshan waday mahadsanid waa kaaga mahadcelinaa dhaqane in dhammaan bahda v o edana aadan u salaama horta haddii aan naha annaga dhallinyarada isku abaabushay in ay dadka meelaha khatarta ay ka badbaadiyaan misena biyaha ay marsiiyaan dadkii aanan awoodin dadkii qaalanna in lugahooda ayaga ku socda laakiin lagu loogu caawiyo inay halkaas maraan waxaa noogu yaabka badneeday in nin calaan eh oo halka biyaha habeennimo ku dhacay asi keligiis asoon cidna la socon balse uu noo soo sheegay yaryarihiiso halka soo maray calaan waxaa ula jeedaa qof naafa ah qof naarfa naafa lugii gacan la nin wiil yar oo halka anaga oo anaga tiimkeenna ogay oo nagu ogaa inaa halkaas anaga maalmaha aan ka shaqeyno balse ay ahayd habeen bar adiga afar saac ama tobanka habeennimo oo kalka ninka keligiis halkaas ku dhacay yar yaraa noo soo sheegay inuu halkaas ninka ku jiro waan baxnay ninkii xarigaan kusoo bixinay dhowr xarigaan isku xirxirnay waa kasoo jiidnay asoo suuxsanaan kasoo bixinay biyihii hadda waxaa gadoomo halka makiiniya maro gaari dameera maro dhowr wal xataa maro waxaa jira meelo kaloo anaga aan ka warhayninoo khatar sidaasa le balse waa waa waan rajaynaynaa inaan sii ballaarino meelaha xaafadaha qaar oo ay dadka iska galaan aysan warba ka haynin dadka ma wada yaqaaniin dabaal dadaan biyaha ka bixi karin aadaan uga mahad celinaa ururka dhallinyarada wuu nagu ogyahay inaan halkaas annagana aan joogno marka ma ma idinkaa is abaabulay mase dad waxaa jiro qarash idinku siiyo hawsha aad qabanaysaan may markii hore waxba qarash nagulma aan siinin annagoo dhallinyaro xaafade hal xaafad ah aan isku abaabulnay xaafadda kooshin gaar ahaan laanta suuqa balka annagoo ah waan isku abaabulnay in aan dalka halkaasi aan joogsano aan dadka meelaha khatarta aan ka bixino balse way nagu gobaadiyeen way nagu bogaadiyeen dadka qaar markay arkeen way nagu sii dhiirageliyeen in aan halkaas joogno aan dadkan ka samata bixino inta aan awoodno waa mahadsantaha cabdulaahi saada waxaa jirto khataro kale oo dhinaca caafimaadka oo dadku marka ay isticmaalayaan biyaha wasaqda oo kale iyo caruurta ku ciyaareysa ururka wax arrintaas wacyigelinho dadku u sameey ma jiraa
aada u mahadsanta xuseen waa qasab in wacyigelin laga sameeyo dhanka maaragtay caafimaadka waayo biyaha waxaa ka dhalanaya cuduro badan saas darteed waxaan maalmihii ugu dambeeyey aan wadnay wacyigelin ku aadan dhanka caafimaadka waxaan la xiriirnay dhakhaatiirta ku sugan magaalada beledweyne iyaga aan u sheegnay in maaragtay ay ka digaan khataraha ka imaan karta maaragtay caafimaad darada dhanka biyaha wasaqda wasaqaysan oo dareemaysa xuseenow hadda markii ay biyaha laabanayeen oo kaleeto wax dhibaato fara badan ayaa macnaa dadka ay ku hayeen laakiin hadda markaan wacyigelinta dhakhaatiirta aan u sheegnay way nala qaateen hadda jeerna waxaan isku daynaa in maaragtay dhakhaatiirta aanu la xiriirno si maarata dadka looga badbaadin lahaa cudurada ka dhalanaya biyaha oo ah kuwo aada u xun marka xuseen waxaa muxusud mudan maaragtay ururka dhalinyarada gobolka hiiraan had iyo jeer waxaa garab taagan gudoomiyaha gobolka iyo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle oo iyaga had iyo jeer tusaale u ah ururka dhalinyarada gobolka hiiraan kana qeyb qaata wax kasta oo ururka ku saabsan waxaad dareemaysaa in iyaga ay kaalin libaax ku leeyihiin maaragtay waxqabadka iyo maaragtay dadaalada ururka dhalinyarada uu sameynayo gobolka hiiraan marka waxay noqonaysaa in dadka reer hiiraan iyaga ay isku tashtaan una istaagaan siday isku samata bixi lahay waa dareemaysaa in caafimaad darra meesha ka jirto laakiin hay-adaha caafimaadka haddana waxaan ku buurinay howsha ay wadaan inay sii laba jibaaraan khataro badan ka dhalan karaa biyaha fataada waa mahadsan tahay deeqo xaafadaha magaalado dhan fatahaadu uma sinno oo meelaha qaar waa khatar meelaha qaarna waa la tegi karaa kan urur ahaan meelaha aad u aragteen inay tahay khatar oo dadku ku noolna dhibaato ay la kulmaan qofka tagaya haddii uu rabo inuu u gurmadana dhibaato uu kala kulmayo maxaa nooga sheegi kartaa horta sidaan ognahay magaalada beledweyne dhammaanteed biyaha way saameeyeen laakiin way kala daran tahay waxaa jira xaafado qaar aanan la tegi karin ee naftu aynan ku siinayn inaad tagto xaafadahaas waxaa kamid ah annaga nafteena aan u gurmo waynay aan isku dayna inaan u gurmano xaafadaha xaafada kooshin laanta ku tiimbo xaafada xaawtaako labadaas xaafadood aad ayay biyaha u saameeyeen waxaa jirto in aad aadid xataa haddaad damacdo in aadan aadin karin hay-adaha gobolka hiiraan ku sugan waan u dirnay codsiyo waxaa jira hay-ad noosoo noo soo jawaabday hay-adaas oo noogu deeqday dooman dadka lagu samanta bixinayo xaafadaha qaar la gelayo waxaan u mahad celinayaa oo aanan iloobi karin gudoomiyaha gobolka hiiraan oo si aadan noola shaqeeyey dadka habeen iyo maalinba garab taagan caawinta wax ka geysanayo oo nala shaqeynayo aada iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdulaahi dadka aad u gurmanaysaan oo aad ka badbaadaysaan biyaha inay raacdaan ma dad waayeela ma dad dhallinyara ujeedada ay marba dhinac biyaha u marayaanna ma ogaateen
horta dadka ma aha mid number u gaara ma jiro waayeel iyo dhalinyaro iyo caruur waa iswadi waa isku wada siman yihiin dadka hadba si ay isku wada raacdaan dadka ma ahan kii aan dabaal aqoonin ma uu iska celi kara hirka qaar wuuna raacana taas waa ama waayeel ha ahaado ama dhalinyaro ha ahaado balse waxay u badan yihiin dadka raacdo dadka waayeelka dadka waayeelka ma aha hadduu dabaal yaqaana ankee ma ma tiiro oo haddana kusii tabaasho ama xaji oo isaga sii celiyo ma lahan waana dadka badanaa dadka raaca baabuurta raaco baabuurta halkaas ku gadoonto kuwa ugu badan waa halkaasi ka raacdaan dadka marka inta hawsha aada wadeen oo gurmadka ah intee qof aa badbaadiseen intee gaari gaari dameer haddii ay noqon laheyd hadday cagaf noqon laheyd oo meesha ku rogmad oo dadkooda aada u gurmateen wallaahi ilaa hadda ma noo tiro koobno laakiinse maalintii ugu yartaa adiga shan gaari lix gaari dameer iyo hal cagaf way gadoomeysay labadaa maalmood hadda biyaha way yaraadeenay way yasirneeday balse xalayto iyo saakay aaday biyaha u xoogan yihiin saakaytana hadda waxaa ku gadoonta hal cagaf oo adi dhowr qofood hadda ay ku dhimatay sidaa la sheega aan laakiin la hubin waxaana waxaana ka codsan lahayn dadka cagafyada wada ama gaarida soo wadaayo dadka ay soo qaadayan inay soo tiro koobaan marka hore si loo ogaado qofka maqan islamarkaasna loo baadi goobo
deeqo waxaad ka mid ahayd dad habeen dhexdaas shil ku galay meesha ugu dhibaatada badan leh ee bundada agaarkeeda marka maalintiina waxaad shaqo u tagtaa ceel jaalle habeenkiina waxaad kusoo laabataa magaalada bal nooga waran khatarta iyo wixii aad la kulanteen
alxamdulilah horta ilaahay wuu iga badbaadiyey waxaan ku jiray gaari cagafeh xilli waxay aheeday laba iyo tobankii maqribnimo aheeday waxaan kusoo jeednay magaalada gudaheeda subaxdii ayaan magaalada ka baxnay cagafaan raacnay maalintii dadkaan u shaqeynaynay oo gargaar aan gaarsiinaynay xilli maqribadii aan soo gudubnay markii aan marayna meesha ugu khatarta badan ayuu gaariga cagaftaa hal mar gadoomay run ahaantii wax nasiib darre eh cagafta inta qofood ee saaran ma tiro koobnayn meesha annaga aan kasoo raacnay biyaha afkooda eeday laakiin waxaa jira dad ay meel fog kasoo qaada ceel jaaloo kale ayagooda buuxdeen oo imaada waxyar ka dhiman yihiin meeshii aan taagnayna dad labaatan qof camalaa kasoo raaceen runtii aad ayay u buuxday ani dad aan aqaano laakiin markaas weji ahaan aanan u jeedin xataa markii biyaha ay ku dhaceen aliigu dhahay way saarnaayeen marka lama garan karo runtii dareenkeyga markaas ma qayaasi kara siduu noqday dad badanoo biyi raacanaya dad badanoo taqaanid qof dhimanaysa ma badbaadi karti waxba uguma taalid meeshaas waa meesha ugu khatarta badan waxaan uga digayaa dadka cagafyada soo raacaya in ay lambar kow dadka soo raacaya ay ogaadaan haddii kale aanba dadkaas ayna cagaf la soo saarin meeshii waxay noqotay meel aada khatar u ah laamigii wuu ka go-ay wax mari kara ma lahan qof inuu maro oo lugtiisa ku mara waa laga yaabaa weliba dabaal yaqaano laakiin qof kastaaha iskama mari karo qof xoog leh oo weliba dabaal yaqaano qof kastaaha iskama mari karo dadka waxaan uga digayaa in ay meeshaas soo marin baabuurta cagafyadana in maamulka waxaan u sheegayaa in ay dadkaas ka celiyaan waayo dadkii wax celinaya male magaaladii gudaheedii waa loosoo dureeraha xagga labadii dhinacba waa lagu xiran yahay magaalada dad badanaa ku jiro banaankana dadka inta ugu badanaa u barakiceen marka isku socodkii labada dhinacba waa loo baahan yahay haddana waxaa ku jirta khatar aada u weyn marka alxamdulilah ilaahay dadkaa ka samanta bixiyo laakiin inta aan awoodno waan ka wacyigelinaynaa dadka
saadiqow dadka magaalada ku haray iyo kuwa barakacay kan urur ahaan wax ku filan oo kaalmo ama heleen mar haddii aad hawshan samafalka aad ka wadaan magaalada beledweyne xuseenow horta waa su-aal muhiima hor dadka gudaha iyo dadka banaanka u barakacay waxaa xadmigooda aada u badan yahay dadka ku barakacay banaanka runtii waxaan inta dabarteen la dadaalnaa si dadka wax dhan walba aan uga haqabtiri lahayn wixii karaamkeenna oo annaga aan hayno xadmiga oo baahiyeed weli lama gaarin gudaha ahaato ama banaanka ha ahaato waayo maalib maalinta ka dambeyso waxaad arkaysaa baahi hor leh oo ka dhex jirta bulshada dhexdeeda marka ma isdhihi karo waa la gaaray mana isdhihi karo lama gaarin marka xuseenow waa wax weli ma aragtay fari ka qoodnayn dad hor lahadda barakacaayo saa dareemaysid biyaha way soo xoogeysteen oo mar labaad ayay soo laabteen marka ilaahay unbaa maaragtay talo xaggiisa jirtaa ilaahay unbaa la tala saaran doonaa wixii deeqoo annaga tabarteenna ama karaankeenna ururka dhallinyarada gobolka hiiraanna dadkeenna kama seexan doono habeenii maalin garab istaagnaan doonaa waxaan rajaynaynaa xuseenow aan rabaa inaan macnaha aan ka hadlo marka hadda si lii sheegay waxaa dhacday cagaf lama og ilaa hadda inta saarneyd qofkii maqan lama tabayo lama ogaan karo ilaa gurigiis laga taba moogayo oo waalidkiis uu soo qayliyo marka saas darteed waxaan aan ka codsanayna dadka cagafka iyo maamulka gobolka maan ku wacyigelinaa u sheegaynaa in cagafleyda lagu wargeliyo cidda ay qaadayaan iyo tirada intay la eg tahay si dadkii loo ogaado hadhow qofkii maqan iyo qofkii joogo cabdulaahiyow dhalinyaradiina badbaadada isu xilqaamay in dadka ay ka samata bixiyaan dadka biyaha ku qaraqma waqti aada shaqaysaan oo aada xaadir ku tihiin meelaha ugu daran miyaa jiro midda kale aagga buundada oo keliya miyaa ka howlgashaan mase magaalada meelaha ay khatarta ka jirto dhanaa ka howlgashaan maya horta annaga hadda wakti oo nooca yimin ma jirto mar walba inta ay dadka ay meesha maraayaan annagana xaadiraan ku noqonaa ilaa iyo isu socodka dadka intuu ka istaagayo waan taaganahay balse hadda annaga diiradda ugu horeysa waxaan saarnay halka ugu khatarta badan magaalada ee cagafyadana ku gadoomaan dadkana dafto waa buundada balse waxaa hadda aan sida aan saakitaba aan maqalnay dad waxaa jira xaafadaha iska galaayo ayagoo soo fiirina haddana biyihii awoodoodii hadhow dib ugu soo noqon karin kuwaas hadda weliba annaga awood saase ma hayno waa dad yaraan nahay oo tiro kooban haddana waxaan jecelnahay in aan sameyno goobo kalento khatara oo magaalada oo hadda ka jiro oo meeshaas ka khatar badan ma jirto balse xaafadaha qaar lama geli karo waa meelaha qaar waa adigaa dabaashaadan oga cabsanaysaa marka ma dadka waxaad tihiin dadka ku shaqeeya doomaha mase awoodiina oo xooggiinu keliya u isticmaashaan badbaadinta dadka maya waxba doona iyo waxba agaba anaga ma haysano waa dad dabaal keliya aan kusoo qabanaa qofka biyaha waa kasoo qabanaa meelo qabsadaan ku siinaa ilaa iyo xirka aan uga helno markaas xirko un keliyaan dadka kusoo saarnaa ma waxba doomi iyo waxba agaba aan hayno ma jirto
deeqo ugu dambeyntii maxay tahay kan urur dhalinyar ahaan baaqa aada direysaan dhibaatada ka jirta magaalada iyo cidda aada rabtaan inaad la hadashaan runtii waxaan baaqu dirayaa dhammaan aqoon-yahanada iyo qurbajoogta dhammaan gobolka hiiraan wixii u dhashay waxaa jiro dhalinyaro qurbajooga aan isku xirannahay oo deeqa fara badan soo gaarsiiyey deeqahaas oon dadkii sidii ay tahay annagana aan u gaarsiinay qof walba wuxuu ula baxaya maalin ayay tahay maxuu aheeto wanaag maalin ayay waxay tahay ee ku habboon tahay dhibaatadan ma sii jirayso waa laga baxayaa laakiin maanta ayay ku baahan yihiin walaalahaaga waxaan ku boorinayaa in ay dadkaasu gurmadaan waxay haayaan aysan ka hakranin guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena madasha dhallinyarada ee toddobaadkan waxaan u mahad celinayaa dhallinyarada kale ah saadaq coonka deeqo waare iyo cabdulaahi cismaan inta xubin midda la mid ah aan dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xuseen xasan dhaqaane iyo barnaamijkii madasha dhallinyarada aanu intaasi ku dhaafno markana nuur iyo ciyaarihee
mahadsanid falastiin dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha horyaalka talyaaniga ayaa aan weli lagu kala bixin iyadoo horyaalada kale ee qaaradda yurubna ay kooxihii ku kala guulaysteen koobabka kooxda kubadda cagta genoa ayaa galabta la ciyaari doonta benevento caawana inter milan waxay soo dhoweyn doontaa sasuwolo yuventus ayaa qaadi karta horyaalka maalinta birito ah haddii ay barbardhac xitaa la gasho kooxda roma oo ay la ciyaarayso haddii ay taasi dhic weydo oo ay roomo badisana yuruba waxay sugi doontaa kulanka ugu dambeeyay horyaalka talyaaniga sanadkan oo dhici doona toddobaadka dambe ciyaaraha kale napoli waxay la dheelaysaa samdoria torino ayaa soo dhoweyn doonta spal atalanta iyo a c milanna waxay ku dagaalami doonaan yuruba league booska ka bannaan fiorentina ayaa la ciyaaraysaa calary dhinaca spainna waxaa horyaalkii qaaday barcelona laba isbuuc ka hor hase yeeshee kooxaha ayaa waxa ay u kala ordayaan qaar ayaa ka haraya horyaalka koowaad ee seriaada qaarkoodna waxa ay u tartamayaan tartamada qaaradda yurub real madrid ayaa ku dagaalamaysa booska saddexaad waxaana ay caawa la ciyaari doontaa kooxda celta vigo sevilla waxay booqanaysaa real betes girona iyo valencia ayaa fawda isdari doona deportiva la corona waxay la ciyaareysaa via real dhinaca kalena haddii aan fiirino wararka ku saabsan isboortiga ciyaaryahanka difaaca uga ciyaaro xulka brazil iyo kooxda paris san germain lagu magacaabo dani alves ayaa seegi doona ciyaaraha adduunka ee bisha soo socota ka dhici doona dalka rushia kadib markii uu ka jabay jilibka ciyaaryahankan soddon iyo shan jirka ah ayaa waxa uu la sheegay in uu dhaawac culus ka soo gaaray jilibka waxaana dhakhaatiirta xulka brazil ay sheegeen in aanay suurtagal ahayn inuu ciyaaro ciyaaraha koobka adduunka sababo la xiriira baxnaanadiisa oo qaadan doonta muddo bilooyin ah koobka xidigani hore ugu soo ciyaaray kooxaha barcelona iyo yuventus ayaa u saftay xulka brazil boqol iyo lix kulan tan waxaana uu ka mid ahaa ciyaartooydii xulka brazil ee koobabkii adduunka ee labada kun iyo tobankii iyo afar iyo tobankii isla wararka brazil ayaan ku jirnay xidig reer brazil neymar ayaa sheegay inaanu ka tegi doonin kooxda b s g kadib markii ay soo baxeen warar sheegayey inuu ku wajahan yahay kooxda real madrid ciyaaryahankan ayaa bishii agost ee sanadkii hore ku biiray b s g isaga oo noqday laacibka ugu qaalisan adduunka markii ay baris san german ku iibsatay lacag dhan laba boqol laba iyo labaatan milyan oo euro maanta ayuu soo dhigay bartiisa instagram-ka isaga oo xiran fanaanad ay ku qoran tahay labada kun sideed iyo tobanka labada kun sagaal iyo tobanka waana shaarka kooxda b s g waxa uu sheegay in uu sii xirnaan doono fanaanadaasi sanadaha soo aadan ugu dambeyntiina xiriirka yurub ayaa lagu wadaa in ay ganaaxaan kabtanka kooxda yuventus iyo xulka talyaaniga gianuji buffon kadib markii uu hadallo aflagaada ah ku tuuray garsoore u dhashay dalka ingiriiska michael olivier intii ay socotay ciyaar dhex martay kooxdiisa yuve iyo real madrid bishii aanu kasoo gudubnay kooxda kubadda cagta real madrid ayaa reebtay yuventus koob iyo tobankii bisha abril ciyaar ka tirsanayd wareega semifinalka ee tartanka yurub buuban ayaa ka carooday go-aanka uu garsoorahaasi gool kulaad uu uga dhigay real madrid waxaana uu markaasi ku yidhi hadallo ay ka mid ahaayeen garsooruhu waxa uu leeyahay qalbi wasaq ah kooxda kubadda cagta yuventus iyo buuban ayaa laga yaabaa in ay racfaan ka qaataan haddii la ganaaxo dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga inta
waagaag dhegaystayaal nuur bukhaari aad buu mahadsanyahy xubintii ciyaaraha inala socodsiinaya haatanna aynu jillecno dhinacii kaalmaha heesaha waxaa idinku soo maqan heesta beledweyn iyo weliba xasan aadan samatar
beerka iyo wadnaha iyo bogaka gataaliyo inuu yahay bir cashaaqu been baanu haysi webiigu bujaaco biraha waraabsho dhulku baahad ku jiifo jirta ubaaxu buuxsho badarkiiyo galaydii laga tuura baalko canabkii bislaado bulladiyo ciyaara lagu waa beriiso beelugu gujoogan sow berisa mahadki beelad weyne maan tegin webiigu bujaaco beeraha waraabsho ubax ku jiifo dhirta ubaax buuxsho badarkiiyo galaydii laga tuure baalko canabkii bislaado bulladiyo ciyaara lagu waa beriiso beelugu gujooga sow berisa mahadkii beelad weyne maan tegin dhanka bari magaalada sow boqoraad joogto yadahabla moodo
heestaasi beledweyn iyo weliba xasan aadan sabtan dhegaystayaal waxaa gabagabo ahayd idaacaddeedii doornimo barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo idaacadan idaacad xidkantan isugu iman doonna waa anigiyo falastiino idin leh sidaa iyo nabadgelyo boqontaa joogo baalgoray laamoodo baarkana xasaanke bidix midig isgaaro bulcad lagu xiideeyo
bar ku seexanayso barkanaysa qaaro